haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa sahare cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaa qaramada midoobay toddobaadkan ay sheegtay in boqol soddon iyo laba milyan oo dad ah oo ku nool in ka badan afartan iyo laba waddan oo caalamka ah colaadana ay saameeyeen ay haystaan intooda badan cudurrada ku dhaca maskaxda waxaa la sheegay in halkii qof oo ka mida shan qof oo ku dhaqan goobaha colaaduhu ay ka jiraan ay la ildaran yihiin xanuunka dhinaca maskaxda ku dhaca halka afar iyo tobankii qofba uu midkood xanuunka maskaxda hayo shacabka guud ahaan dunida ayaa la yiri haddaba soomaaliya oo in ka badan soddon sano ku dhowaad ay ka jiraan colaado saameyn ku yeeshay guud ahaanba gobolada kala gedisan ee dalka sidee ayaa saameyn uu ugu leeyahay cudurrada ku dhaca maskaxda islamarkaasina ay bulshada uga cabanayaan wakhtigan waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti iigu ah doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo isagu ku leh xarumo kala gedisan oo lagu daaweeya xanuunka dhimirka gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb bal soo dhowow ugu horreyntii kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee v o e da yara waa mahadsan tahay waan ku dhowahay waadna ku mahadsantihiin fursaddan bal doctor xabeebow waad maqashaayo adduunkii laba iyo afartan waddan oo ka mid ah ayaa boqol soddon iyo laba milyan oo dadoo ku dhaqan waxaa la sheegay inay la nool yihiin xanuunada dhimirka ku dhaca dalalka dadadkaasi ay kasoo jeedaanna waxaa la sheegay inay yihiin wadamo colaado ay ka hurayaan soomaaliya qeyb ayay ka tahay bal waxaad iga warantaa marka tirada maxaad ku qiyaasi lahayd dadka xanuunada dhimirka qaba ee soomaaliya ku nool inta aad tagtay bartamaha iyo koonfurta gobolada ku yaallo haddaad maasan tahay waa dab wadamada dagaalada colaada barakaca xasiloonida aan ka jirin waxaa ku badan xanuunada ku dhaca dhimirka horta sababta waxay tahay xanuunada ku dhaca dhimirka waxaa laga qaadaa oo sababa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka haba ugu horeyso dagaaladii colaadii muxuu ahaa daadadka abaaraha shaqa la-aanta fakrigii mukhaadaraadka oo ugu horeeyo geedkan lagu magacaabo jaadka maanta soomaaliya ma jiro qof aan waaye arag waayn ama marakaati ka ahayn dagaaladii dhacayay sidaan ka warhayno tusaale muqdisho oo kale amisonta ka hor ethoobiyaanka markay imaanayeen sagaal saaxiibinimo toban saaxiibinimo ayaa hubkan laleeyahay b m ka la isaga soo garaaci jiray looma meelgayi jirin diriskii ku dhacay qofkii arkay argagaxaas dadkii arkay qof habadi ku dhacday qaraxyaha dhacayay kulli waxay noqdeen dad qaaday xanuunka ku dhaca dhimirka taas ayaa horta sabab u ah inay maanta kordhaan xanuunada ku dhaca dhimirka soomaaliyana ay noqoto wadanka ugu tirada badan ee la ildaran cudurada ku dhaca dhimirka waayahay ka sokow in tiro badan ay jirto adinka tiro ahaan waxaad diiwaangeliseen ma noo sheegi kartaa cadad xisaabsan afar iyo labaatankii novembar labada kun iyo shantii ilaa sanadkii tegay labada kun sideed iyo tobankii decembar soddon iyo laba kun oo bukaan ayaan diiwaangelinay oo aan consultation iyo treatment aan u samaynay daaweyn muddada waayahay dhegaystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka ah oo aan wakhtiga iyo fursadaha siinaa si kuwooda ehelkooda amaba ayaga xataa ka cabanaya ay ku weydiiyaan su-aalo barnaamijka dadka ayaan u furnaa dhegaystaha ugu horeeya wuxuu kasoo gelayaa khadka dhinaca wadamada yurub meel ka mida soo dhowo walaal magacaagana ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid magacigu waa cabdulqaadir soomaali ku nool waddanka germany haye cabdulqaadir doctor xabeebna waa salaama doctora su-aasha ku weydiinaya waxay tahay haddaan ahay dhalinyaro waxaan u qaxnay wadamo qurbe ah waaridna lama socdo brobalemka nolosha dadka anagoo kala siman mase haddana dhalinyaro ahaan daruufo noocaasaa jirto macnaha see looga hortagi karaa inta aysan gaarin waxaa lagu leeyahay hebel beryasoo u joogay woo istareesay meel beerta la dhahoo kale see looga hortagi karaa markay hurda la-aan qofka ku dhacdo markuu qofka broblem familia qabto qofkani inuusan maskaxdiisa buuqna gaarsiinin noloshiina ou noolaado sidee macnaha dhalinyarada maanta qurbaha joogto talada ugu fiican oo doctor aana siin kartid oo aniguba kamid ahay oo daruurtaas aa sheegaayo dhinacayga iga soo gaarayso waayahay waa maasan dhegeystahaas tahay waa maasan tahay walaal cabdiqaadir soomaali jermani kasoo hadlaya marka laga hadlayo horta xaaladda caafimaad qab muxuu yahay waa fayaqabka jir ahaan maskax ahaan bulsho ahaan iyo diin ahaan spiritual waxaad tagteen wadamo qurbaha tagteen haddii uu ilaahay ku siiyey faayaqabka jirka maskaxda uu ku siiyey haddana social health ma jiro caafimaadkii bulshada ayaan jirin maxaa yeelay dal aan dad dal aan dalkaaga ahayn daro- dareen ku joog wahay isku dhaqan miyihidin isku daraacad miyihidin haddana soomaalida waxa usii dheer in argagixiso midda laga fikirayo daagamuundadii shaqadii hore looma heli karo waa stress stresskaas baa horta sababaya ha laakiin maxaa xal uhu ku walaalaha yiri qurbi joogga inay qaadaan cudurada ku dhex dhimirka marka waxaa looga hortegi karaa spiritual health inaad isgugaabisaan inaad fikirtaan inaad maaragtay shaqaysataan marka baagamundanimada waxay sababaysaa cudurada ku dhex dhimirka aad iyo aad baad umahadsan tahay diinkana ha lagu dadaalo qur-aanka ha la akristo salaatana ha la tukadaalo ina waliyaallahu laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa tahay haddaa wax yar ku darsado ka dhalinyaro ahaan macnaha til astaamooyin anugu hadda een siisa kale ahaan waxaa aaminsana qof caafimaad qaba ina ahay laakiin markuu qofka hurdala-aan ku dhacdo waxaa jirta qof saaxiiba kula wadaagayo ku dhahay hurdala-aana igu dhacday boroboleemya markuu kuu sheego maxaa lagu garan karaa qofkan in maskaxdiisi buuq ka jiro macnaha astaamooyin qofkaas hadduu isku arko inuu dhakhtar la xiriiro soomaalida ahaanteena kuma dhiiranayno inaan dhakhtar maskax tagno ama control madaxa aan marno oon dhahno broblemaa jiro ilaa qofka ay macnaha meel adag ay ka gaarto laakiin dad kula wadaagayo waxaa jira ku dhahayo ma seexdo habeenkii waa qarwaa waa cararaa macnaha astaamooyin ma jiraan qofka haddii lagu arko doctor oo macnaha u baahan yahay inuu la xiriiro dhakhtar muhiim ee u tahay noloshiisa iyo badbaadadiisa waa tahay waa su-aal fiican Een, waa muhiim hurdo la-aanta waa calaamadaha ugu horeeyo ee lagu garanayo qofka qaba ama qaadaya xanuunka ku dhex dhimirka waxaa habboon hurdo la-aan marka la arko in uu inaad la xiriirtaan psychologist dhakhtarka cilmi nafsiga yidhaha soomaalida ko dhakhtarka cilmi nafsiga in la tashataan in qofka waxa uu tabanayo waxlaa jira waxa uu tabanayo ama dhibaatada uu dareysan yahay in uu helo cid uu sheego in uu in la dhegeysto wuxuu u baahan yahay inuu helo dhegeysto wanaagsan saaxiibka oo aad dhibkaaga u sheegato ood ugu soo celceliso wuu nafisayaa qofka taada kale waxaa loo baahan yahay in dhakhaatiirta psychiatristiyaasha ama psychiatric nurse inaad la xiriirtaan waa tahay dhegeysto kale ayaan u wacayaa ama u yeerayaa oo ku jira khadka dhinaca soomaaliya walaal magacaa ku bilow soo gudub maxaad aragti iyo su-aal aad nala wadaagaysaa waxaan weydiin lahaa doctoorka saddex su-aalood een, xarumo badan oo waxqabasho ah ayuu ka hirgeliyey sida gobolka banaadir een, kismaayo een, beled xaawo beledweyn meelo badan buu ka ka hagaajiyo Gobollada dad dhexe.
badan buu ku dayactiray ma garata mhm inuu soomaaliya qaybaheeda kale ee sida puntland oo kale uu kasii hirgeliyo inay macnaha dadkaa dad badan ba wax u qabteen marka arrintaa inay ku taladaa jiraan iyo inay kale waa weydiin lahaa ta labaad inaan weydiin lahaa doctoorka waxay tahay dadka intuu xanuunsaday la moodahayo inuu ka bogsaday ee haddana haddii hadal la dhaho macnaha dhici karto inuu sidii ku noqdo sida loola tacaamuli lahaa ee reerkii ka midka ah sida loo dhowri lahaa ee loola tacaamuli lahaa inaan xogo khibrada ka faa'iidno asna noo sheego saddexaad aan weydiin lahaa maxay tahay doctoorka dadka markuu xanuunsado soomaalidu marka u horeysa ruuxa way xidhaa way la tacaashaa way la orodaa oo dhakhaatiirtay geysaa kadibna markay kari weydo ama uu dhowr sano uu la rafaado ama ay waxay isagoo iska sii daysaa ruuxa way nacdaa mhm taasna bal wixii tale ahee macnaha qofkaas hadduu dhowr sano u xanuunsado Waad.
rajo ma leeyahay bal xaaladiisa intaasaan weydiin lahaa doctor aad baad umahadsantay dhegeystahaasi saddexda su-aal oo ka kooban haddaad isugu daba qabatood uga jawaabto een, maxamed cabdullaahi cabdi aad buu umahadsan yahay horta xanuunada ku dhaca dhimirka waxay la mid yihiin xanuunada caadiga ah waxayna leeyihiin daaweyn sida cudurrada jirka ku dhaca ay magacyo u kala leeyihiin ay calaamado u kala leeyihiin ay daawo u kala leeyihiin ayay ugu leeyihiin si fududna waa loo daaweyn karaa een, qoraahda qoraahda dhehaysa dhimir tegey dhammaad kuma soo noqdo horta waxba kama jiraan soomaalida waxaa la yidhi been way sheegtaa been ma dhamaado taasi tutal waxba kama jiraan maxaa yeelay bukaanadayna soo maray ee aan ku daaweynay cadaab public mental hospitals walaahi bilaahi tallaahi jaamacadihii eebalas bay ku baasayaan raggii dibadda ka yimid qurbihii noola keeni dib bay ugu noqdaan way shaqaysanayaan daawarta puntland xarun in aan ka furo runtii gobollada oo dhan inaan gaarno waan jecelnahay buuhood baan ka furray waxaan ka furray caabidwaq waxaan ka furray muxuu ahaa kismaayo beled xaawo muqdisho saddex xarumood waa gaari doonaa Waa- waxaa kuu soo haray su-aashii saddexaad haddaan xasuusin lahay qofka markuu fiicnaado kadib haddana muxuu u xanaaqaa iyo sidoo kaleeto dadka la xirxirista iyo tacaalista qofka kadib markuu soo roonaado farahay ka qaadaan marka iyada laftirkeedana absolutely janka macnaha xarigga xarigga bukaanka qaba xanuunka ku dhaca dhimirka wuu ugu sii daraa xarigga wuxuu sababayaa in ay baadaado burburto personality macnaha dadnimada qofka sida kal dareenkii akhlaaqdii waxgarashadii qaarkoodna way cuuryaamaanba way cuuryaan marka ma jiro dhaqdhaqaaq ma jiro firfircooni ma jirto kow janka waa kas qofka xanuunsaday mar haddii la daaweeyo xanuunka mar labaadna kusoo noqon karaa haa wuu kusoo noqon karaa tusaale haddii drugs sababta keentay qaadka oo kale qaadka waa amovitamin wuxuu sababaa in- increasing the level dopamine in the brain maado ku jirta maskaxda ee la yidhaaha dopamine ayuu sarakac ku keenayaa qofku wuxuu qaadayaa psychosis relapse buu noqon karaa xanuunkii isagoo shan la daaweeyey laba sano sanadkoogii qaadkii hadduu dib u bilaabo xanuunku kusoo noqonaya stress hadduu ku dhaco sida maaragtay muxuu ahaa wax u kaalmeeyo uu waayo stresskaas xanuunkii wuu imaanaya haddii unhappy family ay Waa- dhaxdo qoyskii dhibaato qoys ay dhaxdo xanuunkii wuu soo noqonaya marka en, ma aha daawada inay tahay daawo kaalmaati ah daawada ay bixiyaan dhakhaatiirta psychiatric meel walba ay joogaan waa daawo sax ah waa xanuunkii daawadiisii Waay.
hadduu noqonaa schizophrenia mania bipolar dementia autism mental illness runtii waa daawo sax ah marka waa soomaalida Mm.
yay iska dhaadhicinin dawada waa dawo hurdo keliya no ma aha hurdo keliya daawo kasta hadduu depression qabo waa anti depression waa waa tahay maadsanta haye een marka waxaa aada ugu badan soomaaliya meelo ka mid a intaan xasuusto xataa een magaalooyinka lagu xirxiri jiray dadka markuu qofka waasho ama maskaxiyeen madaxa laga galo marka qofka in la xiro oo geed lagu xiro oo ilmaha iyo dadka oo dhan ay bartaan oo xaafadaha qaarkood la daba eriyado oo lagu daba qayliyo dhibaato intee leeg ayay ku tahay bukaanada qaba xanuunada dhimirka asdaara waa maadsanta xariga wuxuu keenayaa iyo takor ayuu keenayaa iyo bukaankii oo cuqdabkaada runtii waxaa wanaagsan maanta anoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan v o a ay ugu talagashay en, shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in lala dagaalamo stigma and discrimination takoorka xuquuqidda si uusa horta bukaanka cuqdad buu qaadaya mar hadduu cuqdad qaado ilain waad xirtay waxaad ku xadgudubtay rights of mental ill people macnaha xaquuqdiisii uu xaqa u lahaa ayaad ku xadgudubtay waa tahay waxaan rabnaa marka runtii si aan kow maanta dhakhaatiir baa joogta ilaahay uuna siiyey daawooyin baa jira in qofka marka ugu horeysaba faamiliga uu ku aqoonsado ma aha oo keliya horta xanuunka ku dhaca dhimirka ma aha oo keliya qofka inuu dharka tuurto inuu dagaalamo maanta annaga dhan dhammaanteen soomaaliya haddaan nahay oon aniga aan ugu horeeyo suspicious shaki shaki tanaasul ma naqan maxaa la rabaa qofka caafimaadka qabo alternative war adiga ma weysay degada madaxweynenimo maxaad ku qanci kartaa ilaahay uu agaasimo guud aan ku qanacda waa ma jiro marka alternative ma jiro em, sabar ma jiro waxaasoo dhan waxaa ugu wacan wadankan war caadi ma aha sahro maxaana dhihi karaa meeshii w h o hay-adda caafimaadka adduunka ay ka tiri saddexdii qof qof baa xanuunsanaya aniga waxaan aaminsanahay saddexdii qofba kulli way xanuunsan yihiin ma jiro qof maanta caafimaad qabo siyaasadii baad ka arkaysaa wax kastaad ka arkaysaa Waa- والله حلف ما كنت راه طمنتك waa tahay dhegaysto kale ayaan siin lahaa isna oo dhinaca magaalada muqdisho ku jira dabcan saan u malaynaya teleefon soomaaliya ayuu wataa soo dhowo walaal waandhuwahay walaal maasha allah magacaaga ku bilow iyo bal waxa aad qabtid aragti ahaan magacaygu waa xuseen cusmaan nin waalidkayga oo adeerkayga oo darka qabo baa jira waa gartay marka marka cudurkiisu wuxuu wuxuu ka dhashay dhaqa dhaqaalo dari soo wajahday xilligii burburkiisa kee markuu dalka ka dhacay haddii uu lahaa baa burburtay waa haddii markii burburtay marka guryihii uu qaaska u lahaa iyo wixii baa la iibiyo oo dininkii lagu lahaa baa lagu bixiyey marka waxaa dhacday inuu maskaxdii ay isla muranto oo u sheekaysto marka waxaa u raacday inuu balwad isticmaalo wuxuu noqon karaa qof mar maqanaa jooga ah mar waxa waaye wuu iska maqan yahay waa offlate oo haddii lala hadlo ku jawaabayo makula hadlo habeenkii wuxuu hurdo la-aan badan baa jirta ma seexdo cuntay cuntadii waa cuntiyari baa jirta marna waa qof joogo oo maskaxdiisa fadhiso wuu ku sheekeynayaa waa kula hadlayaa badar buu cunayaa wuu seexanayaa waa ku jirta marka haddana waxa u raacsan ciladiisa waxaa marka waa balwadaas marka waxaa weydiin lahaa cudurkiisa maxaa lagu xalin karaa cudurkaas qofka qof marna waa baxsan yahay oo hadduu baxsan yahay seexdo cunana ma cuno waxa waaye diyaarkana uu iska dabacabaa diyaarku uu iska dabacabaa shan lix toddoba ka baxaa halkii saacad markuu joogiisu fiican yahayna waa qof maskaxdiisa fadhiso oo shaqeynayso wax walbo laweydiiyo ka jawaabayo wax walba og wamaasdahay saaro walaalka waan maqlay walow magaciisa aanan maqlin mubaarak mubaarak horta allaha hafifiyo sigaarka aada u cabdaa wuu iska dabashidayaa taas keliya ayuu dhakhtarka ama kalkalyaha uu ku qaadan karaa diagnos marka lagu sii taro balwada wuu leeyahay marka lagu sii taro marmada inuu maqan yahay uusan ahayn uu yahay an aweer marna aweer uyo wax kala fahmayo intaas baa horta lagu qaaa walow aan usii baahan nahay su-aalo badan nadaafadiisa ka waran ma isdiraya ma qabaysanaya ma baanti ma lala hadlayaa sixir iyo sun ma sheegaya cuntadii ma kabdidaya shaki ma jira bukaankaas wuxuu qabaa saxofrenia ayuu qabaa waana la daaway karaa laakiin waxaa muhiim ah daawadii iyo draiska meel islama gelayaan in loo sameeyo treatment and rehabilitation lana daaweeyo daawada ku habboon oo antipsychotiskii la siiyo dhaqan celinna loo sameeyo dhaqan celinna loo sameeyo salaadii lagu tarbiyeeyo xaruma la geeyo laakiin wax kastaba waxaa ugu muhiimsan daawadii ugu muhiimsan aad iyo aad baad umahadsantaha waa tahay dadka ugu badan ee qaba cudurada dhimirka ee kuu yimaado ama xarumahaaga yimaado maxay badi ka qaadeen cuduradan ragga horta u badan ragga sababta ugu badnaadeenna waxay tahay khaasatan da-da todoba iyo toban jirka ilaa shan iyo soddon jirka waxa ugu badan horta waa balwadda waa jaadka ayay ku xanuunsadeen jaadka cilmi baaristiisa waxay bilaabatay researchigi lagu sameynayay geedka jaadka kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii waxaa lasoo gabagabeeyey kun sagaal boqol sideetan iyo labadii shirweynihii caalamiga ahay ee jaadka waxaa lagu qabtay madagaskar maalintaasa waxaa la yidhi jaadka wuxuu ka kooban yahay maanta la yidhaaho kaasin kaasinna waxay sababtaa maado ku jirta maskaxda sarakac inuu ku yimaado qofka uu qaada marka hanuunka la yidhaah psychosiska koo horta waxaa noogu badan dadka dragska especially qaadka noo ah ugu badan dadka xanuunsan ogow marka laga hadlayo post traumatic stress disorder-kana haweenka u badan maxaa yeelay tobankii haweena ee soomaaliya oo maanta umusha markay saa cunuga ay u dhasha foosha waa xanuunka imirka annaga dhakhtaraan nahay waali ma dhigi karno waa markay dhasho laba habeen kadib sahro waxay qaadaysaa xanuunka lagu magacaabo weli eribixin looma samayn postpartum psychosis kacsanaan ilmihi aysan ka warayn qoraxda iyadoo taagan waxna aysan cunayn waxay ka waraysa aysan jirin cunugay nuuji karin ama hooyadii dhashay laba laba biri kadib waxay qaadaysaa bilcagsi xanuunka la yidhaaho post partium depression waa tahay war Eh, depression oo maxaa tahay ka sokow depression taas wax kale ma aha Mhm.
waa qalbijaab waa murugo waa sadness withdrawal laga dha- ka dhexbixid qofku uu ka dhexbaxayo familigii saaxiibadii community uu ka dhexbaxayo oo doonayo inuu keligiis ahaado wuu iska oynaya arrintiibaa socoto wax uu daraynaya ma jiro waxuu aaminsan yahay ama ay gabadhaas ay aaminsan tahay ama ragga depressionka qaada inayba dembiile yihiin dembiile guilty inay dembiile yihiin What?
oy dembi ka galeen xag alla ama commununityga ama ehelkiisa ama aakhirkii suicide Hayo.
ayuu ku fikiraya Waa- siduu isku diri lahaa waa ta- ama waa suicide atambado Mhm.
xerigii buu xirtay wuuna soo galay ama wuu isgubayo dabkii baa laga tamiyey ama sun buu cabayo waa ka matajino wuu badbaaday waa suicide atambad ama waa suicide wuuba isdiriba khalaas waayahay taas ka sokowna waxaa jirta in xataa d- waddamada colaadaha ay ka jiraan aad ay qaramada midoobey ugu celcelinayso soomaaliya maal baqraxyadaas ayaa dhaco dadki ayaa la dilaya n qof ehelkaaga oo hadda kula socda ama kula taagna ayaa la dilay asoomeedoo si xun meel u yaalaad soo qaadaysa adiga ayaa qarax ka badbaadayso n hilba googo aad hortaada ku arkaysa W- taa iyada laftirkeedana soo saameyn ma laha tan ugu badanba maanta shacabka soomaaliyeed haysata waa dhibaatooyinkaas hadda dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar oo saameynta ku yeelastay dhimasho iyo dhaawac ilaa lix boqol ayaa lagu qiyaasaa lixdaas boqol hal qof aan soo qaadano meeqa saaxiib ayuu lahaa meeqa caruurow lahaa meeqa arti ayuu lahaa meeqa adeerow lahaa meeqa ugu firta horta qof kasta iska daa qof qof arkay ee dul tegay iska daa inta maqashay oo keliya aniga toddoba maalmood waxaan ahaa lack of energy ayaan ahaa waxa waaye qof caafimaad qabo inta qarax maqashay oo dad ma caafimaad qaba qofayow naguma arko meel kasta maanta xanuunkii imirka wuu tartay waayahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shacabka soomaaliyeed uu badbaadiyo cuduradan imirka ee dhibka badan waata fiiri cid wax ka qabanaysa male dhegeysta dhegeysta kalaan siin siinaya waktiga aadna ugu yar yar way hadashay dhibaatadii way sheegtay laakiin hay-adaha samafalka wasiir hadalkiisana saas uma maqlaan waa in ay ka hadlaan si ummadan wax looga qabto madaxweynaha premier ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxaa yeelay wadankoo dhan wuxuu u baahan yahay mental healthy campaign waay wadanka wuxuu u baahan yahay mental healthy initiative ayuu u baahan yahay zahra runtii taa waa tahay aad baad umahadsanta dhegeysto kalaa qad ku jirta gabara muqdisho naga soo wacda magacaaga ku bilow iyo waxaad rabta inaad nala wadaagto adna asalaamu calaykum waxaan salaamaa bahda v o a magacayga waa raxmo maxamed muuse waxaan aada u salaamaa doctor xabeeb doctoorka kheyr allah ha siiyo aad iyo aad ay u mahadsan yahay n muxuu ahaay waxaan aan inaan weydiiya aan rabaa doctoorka n muxuu ahaay n ma kamid baa cudurka dhimirka macnaha markii taleefonka aan soo qabsado shaksiyad ahaantayda oo aan garaaco oo dhegta aan saarto ma xasuusan karo waxaan isleeyahay yaa wici rabti marka eh, d- hilmaankaas deg dega ah xataa qurba joogta way Ah.
qabaan ha marka qofka in uu xasuusan karin waxyaabo muhiim u ah baabuurkaagii meelaad ku Ah.
baarkin garaysay a- aad aad geysay oo macnaha aad waxyar ka hor ku damisay taleefonkaagii gacanta waxyaabo ku dhowaa inaad raadinayso walwalka inaad qabtid waxyaabaha qurbahan xataa aadka dadka ay u dareemaan ayay ka mid tahay cudurada dhimirka miyay ku jirtaa ayay ku leedahay raxmo oo muqdisho naga soo wacday ما شاء الله ما شاء الله إله خيرك سير رحمن فيري definition كيحيد وما تضرب قطع أمر كثير وأربشات أما خلخل كوي ماذا فكرك خصوصا كرانك كراتك iyo go-aan qaadashada waaba definitionka oo internationalka ah marka laga hadlaayo what is mental disorder war cudurada cudurada ku dhaca dhimirka muxuu yahay waa erbishaad ama khalkhal ku yimaada fakerka xusuusta dareenka garaadka ama caqliga iyo go-aan qaadashada ran ama kadib waxaa isbedelaya n dabeecadii iyo dhaqankii qofka uu lahaa waa run haddaad aragto nin nuri los xusuusta sida barkinkii aada digto ood tusaalooyin fiican xasuusanayn weli ma aragtay ookiyaala kuugu jiro ma raadisay teleefoonkaagi adoo ku hadlayo reerki ma wacday ma tiri war teleefoonka teleefoonkayga haddaa aragtaan iyo xafida waa kaa uu ku hadlaya fiiri meel xun ayaan wada maraynaaye ilaahay baan ka baryaynaa Waad.
deganaansho iyo wanaag insha allah bismillah eh, magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dhakhtarka waxaan jeclaa inaan weydiiyo isla hadalka qofka inuu k- keligiis asoo socdo kale inta uu isla hadlo oo soo sheekaysanayo marka aa weydiiso tirayo rahim fiicanta oo fiicanahu kulee waa sii soconaya haddana marka kaasoo kale ma ka mid yahay qofka yani cudurada maskaxda waa tahay qof dharkii qaba oo isla sheekeysanayo gurigiisina maamulanaya waxna aysan ka qasnayn haddaad la hadashana si caadiya kuula hadlayo cudurada dhimirka ma ka mid yaha kaas wuxuu marayaa qofka waa token alone qofka marba keligiis hadduu sheekaysanayo ama meel ha fadhiyo ama ha socdo wuxuu marayaaba lasi stage meeshii ugu dambeysay xanuunka dhimirka calaamadaha ugu waaweyn ee ay dhakhaatiirta ay ku gaari karaan diagnoska in uu xanuunsan yahay shaki kuma jiro wuxuuna u baahan yahay si tegtega in loo kaalmeeyo caawinaadu u baahan yahay deg in loo daaweeyo marba haddaad aragto qof waddada marayo isla hadlayo ama meel fadhiyo oo keligiis daldalmayo waa tahay aad baan idinkaga mahad celinaya dhammaantiinba inaad barnaamijka igala qayb gasheen wicitaanka dhegaystaha un ku eegnay xanuunada dhimirka iyo soomaaliya adaa mudan Waay.
aad baad mahadsan waay doctore guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo aan ku eegnay soomaaliya iyo saameynta uu ku leeyahay cudurada dhimirka ku dhaca ayaa waxaa marti igu ahaa doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb doctor xabeeb guud ahaana barnaamijka intii ka qayb gashay iyo doctorka nagala qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo